ugu yaraan hal qof ayaa dhintay mid kalena waa uu ku dhaawacmay kadib markii maanta ay rabshado ka dhaceen magaalada burco ee gobolka togdheer rabshadahan ayaa yimid markii darawalinta gaadiidka iska rogada ay dowladda hoose ka hor sameeyeen dibadbaxyo ay ku diidanayeen amar ka soo baxay dowladda hoose burco oo faraya inaysan ciidda ama carada ka soo gurin goobaha bariijyada amaba buundooyinka magaalada u dhow duqa magaalada burco maxamed muraad ayaa v o a u sheegay in ciidamada sida gaarka u tababaran ee r r u loo yaqaano ee qaabilsan amniga gobolka ay rasaas ku fureen dadkii dibadbaxyada sameynayay rasaastan waxaa la sheegayaa inay sababtay in hal qof uu dhinto saare cabdi axmed ayaa khadka taleefonka ee burco kula xiriirtay duqa magaalada maxamed muraad waxayna weydiisay sida ay wax u dhaceen markan burca joognay saaka qalabaasaa ka dhacay wuxuu ahaa markii qalabaasyasku saaran waxaa jirtay beridgii dhaweyd daadad xoog le ayaa waxay soo mareen toga burco labada beriijee burco ku yaala labadaba halis bay geliyeen sidaa awgeed waxaanu mamnuucnay in beriijada iyo hoostood iyo intan u dhowdhow ciidda iskarigooyinka magaalada dhiska u gura ay ka guraan baan mamnuucnay sidaa awgeed ayaa waxaa markaa halkaa cabasho ka muujiyey iskarigooyinkii guraayey ciidda oo markaa halkaas u arkaya inay meel dhow tahay u arkayay oo ay ciidda markiiba ka guri karaan si sahlan taas dowladda hoose anigu waan ka maqnaa hargeysaan ku maqnaa iskaashitooyinka iskarigooyinka iyo dowladda hoose way wada hadleen waxaan ku wada hadlay inay ka fogaadaan beriijyada maadaama roobabku ay khasaare u keeni karaan oo uu beriijku hoos sii qudmayo haddii ciidda laga qaado haye halkaasay maraysay dabeedna saa saaka gooran shaqo u baxay oo aan ka maqanahay xafiiskayga ayuunbaa dabeedna laigu soo wargeliyey in baabuurtii iskarigooyinka ah iyaga oo cabatin si nooc diministratin u soconaya ay yimaadeen yimaadeen xafiiska dowladda hoose islamarkaana qolihii biliska ahaa ay markaa ku kaceen baabuurtii waa la leengareeyey darawalinta intii markaa mudaharaadka horgoodaysana waa la xareeyey stejka lagu xareeyey baabuurtii dhammaantood ilaa soddon gaadhiin ku dhawaad bay ahaayeen xarunta gudaheeda ayaa lagu xareeyey si hawl yar wax dhibaato ka jirana may jirin dadweynihii reer burco oo markaa hawshaa kusoo ururayna baabuurtaas ayay hawl gacan weyn nagala geysay sidii loo xarayn lahaa way nala riixayeen waayahay mudaaraadka iyagoo shicibka u arka ay nala shaqaynayeen hawsha halkaa markay maraysaba ciidamadan r r u da yimaadeen aar aariyadu maxay yihiin ma ciidamo deegaanka ka tirsan baa oo la yaqaano oo maamulka adigu aad ka mid tahay ka tirsan baa mise waa kuwo kaloo bannaan ka yimid ciidamo si gaar oo tababaran weeye oo ciidamada ammaanka un ka mid haye maxaa dhacay marka qolyahaasi markay yimaadeen dabadeedna waxaa dhacay rasaas bay rideen annaga waxbana may weydiin ka ma maamul degmo ahaan cidna waxa ma weydiin baabuurkoodii si degdega oo hargagaxlay uga degeen dabadeedna rasaas bay fureen rasaastaas hal qof baa ku dhintay hal qofna waa ku dhaawacmay intaas markay dhacday dana baabuurkoodii ay fuureen haddana fadhigoodii bay ku noqday waayahay labada qof ee midna uu dhintay midna uu dhaawacmay ma waxa ay ka tirsanayeen dadkii dibadbaxayey ee baabuurta isugu keenay ee sida aad sheegtay meesha banaanka ee qaarkoodba maamulkaaga uu xirxiray mise waa dadkii kale ee deegaanka ka tirsanaa magaalada burco waa dadkii waa dadkii shacabka ahaa ee nala shaqaynayey ee baabuurta nala riixayey ee u arkayey in darawalintu ay khaldan yihiin dadkii annaga nala shaqaynayey wey ee shicibka ahaa ee dee maamul ahaan annaga nala shaqaynayey si ay baabuurta aan u riixno oo aan gudaha u gelno ama u qaadno dadkii annaga nala shaqaynayey bay ahay askartan aad sheegtay inay rasaasta rideen maxaa keenay inay rasaasta ridaan ma shaqaaqaa lagala hortegay ma mudaharaadka ayaga u tegay sababta maxay tahay ay rasaasta u rideen dowladda ayay u taallaa sababta rasaasta loo riday sababta ay u dhinteen dadka shicibka ay u dhinteen maamulka naga sarreeya iyo dowladda ayay u taalla ayagaa sheegi doona adinka maamulkii degmada ayaa tihiin ama magaalada burcaba marka maxaad ka tiraahdeen waxaanu ka nidhiin falkaasi waa fal marka hore la oran karo waa fal si khalad ah u dhacay waxaana nooga qorshaysan dee in oo aanu tilmaamayna in la baaro oo yacni wixii keenay iyo sida u dhacday iyo waxa khasbay in rasaas uu ciidanka markaa arariga ay shiribka ku rido waxa khasbay ee keenay in la gacan geliyo oo la gaaro abaanu tilmaamayna waayahay marka hadda xaaladdu waa sidee xaaladuna kuwa deganta aada iyo aad bay deganta qof baa dhaawacmay sidaad ii sheegtay qofkaasi maahe ma cid kale wax ku noqotay meesha adigu cid kale oo imika aan kuu sheeg aan kuu sheego oo dhaawaca ee qof laga yaabo dakaro iyo inay wax kasoo daayaan dhagaxaasaa kala tuurtuurayay waa suurtagal inayna jiri karto laakiin wax dhaawaca ama wax dhimasho intaa dhagsan ma jiraan xaaladda dadka aad ii sheegtay inaad xirxirteen ee gaadiidleyda ahaa maxaa laga gaaray maxaad damacsan tihiin inaad ka yeeshaan gaadiidka haatan gacantiina ku jiraya dadkaasiba sharciga ayaa la horgeynaya cadaaladdaa la horgeynaya
duqa magaalada burco maxamed muraad ayuu kaasi ahaa oo khadka taleefonka ugu waramayay wariyaha v o a zahre cabdi axmed